bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala اllah wslam cala nabiyina mxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu cabdillaahi moxamed bnu ismaaciil albukhariyu raximah اllahu tacaala baabu اducaa'i qabla الsalaami baabu bayaani xukmi اducaa'i ducadii xukunkeedii caddayntiisii buu u baab yahay qabla asalaami salaamta ka hor intaan la salaamo noqsanin ka hor qabla tasliim ducada la ducaystaa xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu u baab yahay قال xdثna أbو اليمان qال أخبرna شعyب عن الزهري qال أخبرna cروة بن الزبير عن cائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم kاna ydcو في الصلاaة صaلاada dhexdeeda wuxuu ahaa inuu ku ducaysanayo wuxuu ahaa nebigu inuu salaada dhexdiisa ku ducaysanayey allaahumma innii acuudu bika min cadaabi alqabri ayuu dhahayey ilaahu waxaan kaa magangelayaa qabriga cadaabkiisa wa acuudu bika wa min fitnati almasiixi dajaal masiixu dajaalka fitnadiisaan kaa magangelayaa wa acuudu bika min fitnati almaxyaa wa fitnati almamaat nolosha fitnadeeda iyo geerida fitnadeedaan kaa magangelayaa allaahumma innii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa min alma'tami dembi waalmaqrami iyo deyn qaan yacni qaan marka dadku ay ii qabsadaan ama deyn fa qaala lahu qaa'ilun qof baa wuxuu ku yidhi marka maa aktara maa tastaciidu min almaqram yacnii alla badanaa ama badanaa ma maxaa badnaysiiyey maa akara maa maxaa badnaysiiye tastaciidu aada magangelayso min almaqram qaanta maxaa badnaysiiyey inaa ilaahay ka magangelayso faqaala waxa uu yidhi ina arajula qofka idaa qarima haddii uu daynoobo xaddaa waa sheeke waa wuu sheekaynayaa fakadaba been ayuu sheegayaa wa wacadda waa ballan qaadayaa fa akhlafa waa guub yeelayaayo ballantii ma ka soo baxayo ayb oo qofku haddii uu noqdo qof deyn ay laasimtay hadalkuu sheegana waa sheekaynayaa been buu sheegayaa ballan buu qaadayaa ballantiina ma samaynaya berri baan kuu keenayaa berri danbaan keenayaa mana soo wado ayb ama yacnii wakhtigaasaa waxaadi waa diyaar ma leh ayb marka iyadii baa dembi sii wadato iyadoo culays ah oo dhib ah ayay haddana dembi sii wadataayoo dembi ay sabab u tahay haddana xadiidkan marka riwaayadiisu waxay tilmaamaysaa kaana yadcuu fi salaati nebigu wuxuu ahaa inuu salaadda dhexdeeda ku ducaysanayo fi salaati marka la yidhaahdo salaadoo dhan dhexdeedaa soo gelaysa haddana waxaad moodaa meesha uu imaamuulbukhaari uu ku keenay xadiidkan waxaa weeyaan atixiyaadkii markuu dhammaado salligii dhammaado ducooyinka la akhristo ayuu ka dhigay isaga hadda tartiibtiisa marka la fiiriyo xadiidka daahirkiisa laakiin wuxuu sheegayaa fi salaati in lagu ducaysanayo marka haddii la dhihi lahaa fi salaati ducada mowdiceedu waa bacda tashahud waayo haddii layska dhihi lahaana waxaa adkaynayso sujuudduba waa mowdic lagu ducaysto sujuudda laftirkeeda mowdic lagu ducaysto walidaalika culamo badan ayaa waxay leeyihiin ducooyinkan waxaa lagu akhrinayaa sujuudda dhexdeeda allahuma acinnii calaa dikrika iyo ducooyin badan buu sheegay ama yacnii ducooyinka qaarkood in sujuudday mowdic uga dhigeen allahuma innii dalamtu nafsii oo kale iyo ayb maxaa yeeley fi salaat maadaama la yidhi sujuudduna waa mowdic waa maxallu ducaa waa tahay bacda tashahudna waa meel lagu ducaysto laakiin xadiidka qaybtiisa hore riwaayaat saxiixa waxay soo arooreen nebigu sala allahu calayh ali wuxuu leeyahay saxaabigu kaana idaa qacada fi alakhiiri nebigu wuxuu ahaa markuu fadhiisto atixiyaadka dambe wuxuu dhihi jiray tacawada billaahi min arbacin ayb riwaayana waxay leedahay idaa qacadtum haddaad fadhiisataan fi alakhiiri atixiyaadka dambe faquuluu allaahuma innii acuudu bika meeshaa marka waxaa ka cad marka inay tahay tashahudka ka bacdi ayb dhowr fidno ayaa markaa laga magan gala ilaahay subxaanahu watacaala almasiix dajaal masiix marka waxaa loogu bixiyey laba macno mamsuux in laga wado oo kii marka isha masaxnaa ayb labadiisa ilmid baa masaxan macnaha kale labaad waxaa weeyaan almasiix kii dhulka oo dhan maraayey makii madiine marka laga reebo inta kale waa maraya ayb masiixu lkhayrna nabi ciisaa la yidhaahdaa masiixu dajaal marka la yidhaahdana waa dajaal dajaal isaga masiixnimadiisu waa qaydan tahay inta badan almasiixu dajaal ayaa la dhahaa laakiin haddii aan marka waxba dajaal lagu qaydin oo qaala almasiix la yidhaahdo nebi ciise ku dhaca waxaa kaloo xadiidka ku jirto wa acuudu bika min fitnati almaxyaa waalmamaat nolosha fitnadeeda iyo geerida qaala bnu daqiiqi alciid wuxuu yidhi ibnu xajar qaala bnu daqiiqi alciid fitnatu اlmaxyaa maa yacridu lilinsaani muddata xayaatihi min aliftitaani biاddunya waالshahawaati waاljahaalaat waacdamuha waalciyaadu billah amru alkhaatimati cinda almowt waxa uu yidhi fitnatu lmaxyaa nolosha fitnadeeda waa waxa qofka u soo bandhigmaayo oo la soo gudboonaanayo inta uu nool yahay ee ah waxyaabaha lagu fitnoobo ee adduunyadii iyo shahawaadkii iyo edabdarrooyinka faraha badan jahaalaadku waa edabdarrada wa acdamuhaa waxa ugu weynna waalciyaadu billaahi amru alkhaatimati cinda almowt waxa ugu daranna waa moodka agtiisa arrinka ku saabsan ayb oo yacnii noloshaada marka ugu dambayso waxa a ku dhimanaysaa ugu daran ilaahan weydiisanaynaa khaatimadeenna inuu wanaajiyo ayb oo waxay ka mid tahay khaatimada oo xumaato min fitnati almaxyaawa wa fitnatu almamaati yajuusu an yuraada biha alfitnatu cinda almowt waxaa dhici karta marka almamaat fitnatu almamaat in laga wado cinda almowt dhimashada agteeda ayb udiifat ilayhi liqurbihaa minhu geeridii baa loo idaafeeyey u dhowaanshaha ay u dhowyahay wayakuunu almuraadu bifitnati almaxyaa calaa hada qabla dalika haddii marka aan macnahan ku fasirno oo marka la dhiman rabo aan fitnatu lmamaad dhahno fitnatu dunyaa waxay noqon fitnatu lmaxyaa waxay noqonee ka hor wayajuusu an yuraada biha fitnatu اlqabri fitnatu lmamaat in laga wado fitnatu اlqabri iyadana waa bannaan tahay macnaha in loo fasiro waqad saxa yacni fii xadiid asmaa baana cadaabulqabriga qabriga laysku fidnaynayo uu ku ansaxay ayb allaahuma inii acuudu bika min alma'hami waalmaqramna waa almaqram waa qaanta qofka inuu deynoobo iyada ayb marka ducadan iyada marka in lagu akriyo afarna in laga magan galo amar baa ku yimid laakiin amarkaas akaru ahlilcilmi inuu amar istixbaab yahay bay ku tageen qaar culamada selafka ka mida sida taawuusna waa waajib ayuu ku tegey waajibkaasna waxaa laga qaatay wiilkiisiio intuu tukaday aan akhrinin markaasuu yidhi ku laabo waxaa dhici karta marka inuu ka wado min baabi yacni taadiib ama tacsiir iyo waxaa inuu ka wado ee aynan uunan ka wadin salaadaa burayso waa dhici kartaa iyadana qال وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته نبga salaadiisa dhexdeeda wuxuu ka magan gelaya ilaahay min fitnaة الdajaal dajaal fitnadiisa meeshaan marka rasuulka isticaadooyinkiisa ibnu اlqayim sida uu baxtiyey waxyaabaha nebiga oo alla ka magangeli jiray waxa uu yidhi waa shuruur waa shuruur shartaasina waxay ka kooban tahay laba wax laba waxyaaboodba shar ayaa la yidhaahdaa asharu imaa aalaamun wa imaa asbaabuhaa shartu waxaa weeyaan xanuun qofka nafta ka asiibo ama jirhka ka asiibo cuquubo iyo asbaabtii cuquubooyinkaas keenaysay qofka in la cuquubey asbaabtii keenaysa waa shar iyada laftirkeeda labadaas ayaa markii la tatabucay rasuulka isticaadadiisa iyo alla magangelkiisu labadaa ayuu ku noqnoqayuu ku noqnoqday ibnulqayim saasuu yidhi ayb imaa aalaamun wa imaa asbaabuhaa waa aalaam ama asbaabteeda ayb xadiidkan marka haddaa fiirisid labadiiba waa jamcinaan ayb almasiixu dajaal waa asbaab qofka halaagiisa sababa u noqdaa waa sabab ayb alma'ham waalmaqram ow almaqram qofku inuu deynoobo uu qaamoobo iyaduna waxay sabab u noqonaysaa been iyo ballanka baxyo oo iyada naar lagu galo iyaguna asbaabtii inta shaygu uunan ku dhicin ayuu asbaabtiiba nebiga ilaahay ka magangelay marka dayn maxaa kugu wataba daynta haddaad iska daysid been iyo ballan beena waa ka nabadgelaysaa ayb laakiin haddaad kana wax ka qaaddo oo weliba daynta dadka qaato rasuulka sal lla l slam xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi qofkii dadka maalkooda qaato yuriidu addaa'ahaa inuu u gudana rabo adda allaahu canhu ilaahay baa ka gudo waman akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafahaa qofkii maalka dadka qaato rabana inuu ka baabi'iyo ka cuno bis afka iska mariya rabo ilaahay baa isagana ka baabi'iyo ow kamaa qaala sala allahu calayh ali wasalam marka deyntii laftirkeeda ninka rabo inuu gudo oo u dadaalaayo iyo waa kala bedelan yihiin ninka markuu qaadanayaba inuusan bixinaynin og soo ma garanin ayb macno labaadna ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa deynta laftirkeeda cadaab ah iyada asbaabna waa noqotaa waxun waa u noqotaa sabab way u noqotaa sida xadiidku sheegay mararka qaarna iyada laftirkeedii baaba cadaab ah maxaa yeelay rasuulka waxyaabaha deynta uu ku sheegay allahuma ini acuudu bika min dilaci اdayn waqalabati الrijaal ayb washamaatat اlacdaa waxyaabahaas ducooyinkiisay ka mid ahayn iyada laftirkeeda marka culays ah culays marka horeba inaysan ku korin qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid marka fawaa'idaas ibnu اlqayim badaa'ic اlfawaa'idka ayuu ku sheegaa kitaabkiisa badaa'ic اlfawaa'idka tafsiirka mucawidateynka ayuu muqadamo uga dhigayaa weliba qال xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna الlayث عan يزيid بن أbي xabيib عan أbي الkhayr عan cabdاللahi بن cمri عan أbي bكri الصديq رaضي الlه عanه أنhu qاala لرasuuل الlahi صلى اه sلم nebiga ayuu ku yidhi calimnii ducاءan duco ibar adcوu bihi an ku ducaysto fii salaatii salaadeyda salaadeyda dhexdeeda duco aan ku ducaysta ibar meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi iبnu xajar qofka weyn ee fadliga leh inuusan cilmiga ka dhammayn oo weli inuu wax sii weydiiye inuu u baahan yahay abubakar qof weynoo fadli leh waaye haddana cilmiguu sii weydiinay qofku marka uu maqruur yahayna waa marka uu qofka jaahilkaa daa'iman waa maqruur wax waa taqaanaa buu isleey cidna waxma su'aalo isagaa isu jawaabo ayb qaala waxa uu yidhi qul dheh allaahuma innii dalamtu nafsii ilaahu nafsadeydan dulmiyey dulman katiiran dulmi weyn ibnu taymiya xadiidkan sharxiisa risaalo u ka alifay xadiidkan sharxiisa meeshaan marka allaahuma innii dalamtu nafsii dulman katiiran abubakar marka see looga tasawuraa dulmi badan inuu sameeyey dadka qaar waxay yidhaahdeen marka ishkaal baa meeshaan ku jira ibnu taymiya marka wuxuu yidhi dulmiga dulmu kulli axadin bixasabihi nin kastaa dulmigiisu waa inta uu leegyahay abubakar oo kale waxa isaga dulmi u noqonayo oo ka gubanayo waxaa laga yaabaa annaga dhib inaysan nala lahayn ayb waxyaabaha inaynan dhib nala lahayn baa dhici karta marka dulman katiiran markuu leeyahay taqsiirkiisa iyo intii isaga dhibto ka hadlaa intii isaga dhibto ayb ee ha u qaadanin dulman katiiran markii la yidhi nin dad dilay muslim dilay oo sinaystay oo maal xaday oo dhacay in laga hadlaa ha u qaadanin innaga curfigeenna dambaa wuxuu iska yaha ninkan waa dulmi badan yahay marka la yidhaahdo dulmigii waxaan u naqaanaa marka qofkaas oo kale waxaa laga yaaba marka saxaabada iyago intaasna ma ahayn maynan ku sifaysnayn iyagoo salaax iyo wanaag iyo halgan ku jiro ayaa haddana marka taqsiirkooda ay arkaayaan taqsiirkaasi marka waa dulmi bixasabihim iyaga marka loo fiiriyo sida ay dareemayaan iyo qusuurka marka ay fahmayaan ee dulmigan zino iyo tuudnimo ha u qaadanin ayb abubakar sidaas ma ahayn dabcan allaahuma innii dalamtu nafsii naftaydan dulmiya dulman katiiran dulmi fara badan walaa yakfiru dunuuba dunuubtana ma dhaafo ilaa anta adiga maahan fakfir lii ilaahu ii dhaaf makfiratan dembi dhaaf min cindika adiga agtaada ka ahaatay warxamnii ilaahu ii naxariiso innaka adiga anta alkafuuru raxiim alla dembi dhaafid badan naxariis badan baa tahay ducadan marka iyadana intee lagu akriyaa fi salaati baa layidhi sujuuddii miyaa bacda tashahud miyaa daahirka bukhaari muraadkiisa waxaad moodaa inuu yahay sujuud wuu ka soo baxay bacda tashahud in la akhriya riwaayo kale waxay leedahay dulman kabiiranna waa loo dabdiyey kabiiran bilba ayb bilbaa lmuwaxada na waa la dabdiyey imaamu nawowi marka wuxuu yidhaahdaa isaga kutubihiisa riyaadka iyo adkaarka iyo waxaa wanaagsan inuu yidhahda allahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiiran kabiiran labadan laakiin ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa sidaas ma la dhihi karo maxaa yeelay kaiiran kabiiran ma soo aroorinoo wada socoto imaa kaiiran baa soo aroortay ama kabiiranaa soo aroortay marka marna kaiiran dhe marna kabiiran dhe laakiin ha jamcinin haddaad jamciso suuro waxaa ka soo baxayso bilitifaaq aan soo aroorin adkaartuna waa tawqiif oo adkaarta alfaaddan lagu adkaarsanaayo waa tacabud waa tacabud waayo maxaa yeelay ma la macno iyo maloo ma la aadin karo talfiiqa marka mal u fiicno adkaarta sida fiican saas ibnulqayim uu baxtiyey waaye kitaabkiisa alwaabilu sayib adkaarta iyo uu uga waramo warxamnii innaka anta algafuuru اraxiim ayb meeshaa marka ugu dambaysa wuxuu yidhi ibnu xajar wafi lxadiidi min alfawaa'idi waxaa ku sugan aydan istixbaabu طalabi الtacliimi min alcaalim qofka caalimka in laga dalbo waxbarasho khusuusan fi dacawaati almatluubi fiiha jawaamicu اlkelim gaar ahaan ducooyinka kooban oo nebiga ka soo arooray oo weliba nafcigeedu uu aad u badan yahay kuboosii jirta haddana walam yusarix fi اlxadiidi bitacyiini maxallihi xadiidka marka laakiin kuma cadda booska lagu dhahaayo fi salaati unbaa layidhi waqad taqadama kalaamu bni daqiiq ilciid fii dalika fii awaa'il ilbaab aladii qablahu qaala walacalahu tarajaxa kownuhu fiima bacda atashahudi liduhuuri alcinaayati bitacliimi ducaa'i maqsuusin fii hada almaxalli wanaasacahu alfaakihaaniyu san cumdahu sharxay faqaala alwlaa aljamcu baynahuma fi lmaxallayni almadkuurayn faakihaani isagu wuxuu leey sujuudan ha lagu dhaho xeerkan ha lagu dhaho meelna inuu kugu seegin ducada baabu maa yutakhayaru min adducaa'i bacda atashahudi walaysa biwaajibin baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yutakhayaru la dooranaayay min adducaa'i oo ducadiia bacda tashahudi tashahudka ka bacdi walaysa biwaajibin waajibna aan ahayn wixii markaa la dooranaayey tashahudka kadib ee duca ah ee aan waajib ahayn qaala xadaanaa musadadun qaala marka waajib inaanu ahayn buu sheegaya tashahudka uu ka hadlaayana waa tashahud اlakhiirka ibnu rajab wuxuu yidhi hada fi tashahud اlakhiiri khaasatan faama atashahud اlأwalu falaa yadcuu bacdahu cinda jumhuuri اlculamaa walaa yuzaadu calayhim cinda akarihim xataa qaala الtawriyu fii riwaayati canhu in facala dalika camdan baطlat salaatuhu إلا أن الشhاaفiعية في الجديد قاaل يصلي فيه على النبي sل اه sلم waa maسألada شhalay aan ka hadlayno شhaaفiعي isagu wuxuu yidhi salliga ha lagu daro atexyaadka hore dhib ma laha waxdahu duuna aalihi weliba nebiga inuu salliyo aalkan aan lagu darin maxaa yeelay maxalu التashahud الأول waa تkفiif kan dambaa marka salli iyo ducada iyo iskale وaqاala maaliku imaam maalik waxa uu yidhi yadcuu فiihi kaالتashahudi atashahud اlakhiir ataxiyaadka hore isagu maalik wuxuu leey waa lagu ducaysan karaa sida ataxiyaadka dambe oo kale wa ru'ya can ibni cumarna waa laga wariyey sidaas wakharaja الnasaa'iyu min xadiidi sacdi bni hishaam can caaئiشhata ana الnabiya salى اllah عalيyه alي wslam kaana yusalli min alleyli tisca rakacaatin laa yejlisu fiihina ila cinda الhaaminati fayaxmad اllaha wayuثnii calayhi calى nabiyi sal ا slam wayadcuu baynahuna walaa yusallimu uma yusalli taasicata ويxmd الlaha ويuصلي عlى نaبiyi sl sلم وydcوu ayuu yihi ثuma يuسلmu تسليima kan dambe qaala بن رaجب waxa uu yidhi وxamla bacضu أصxاabina hada عalى أنhu slى الlaه عalيه aلي وsلم kaana yafcaluhu أحyaaنa marmar ayuu samay jiray atxyaadka dhexe inuu markaa ducay wax ku daro ayb fii صalaaةi النfli weliba salaada sunada libayaani اljawaazi buuna u sameeyey arrintaa inay bannaan tahay sunno ma aha iyadoo bannaanta yacni sunno marka madluub oo mu'akad ah ma aha wax nebiguna axyaanan uu sameeyey waayo oo atixyaadka hore rasuulka yacnii salaadihiisu waxay u badnaayeen ama intii laga soo naqliyey inuu gaabiyo atixyaadkaas markuu atixyaadka dhexe akhriyo horuu ka kici jiray rasuulka sal l slam ee inuu atixyaadka dhexe salliga ibraahimiyada ku akhriyo atixyaadka yacni duco ku daro oo kadib istaago ma dhici jirin halkan mar oo salaatuleyla la sheegay bis walidaalika ibnulqayim waa diiday isagu qowlkaas horow marka ku tegey oo in marka ashhadu an laa ilaha illa allahu waashhadu anna moxamedan cabduhu warasuuluhu la kaco salli xataa male buu yihi salliga kan dambaa leh sidaasuu ku tegey saasayna u badan yihiin culummada ayb meelaha qaar marka waxaa arkaya masaajidda qaar tashahudka dhexe qofku intuu ku daaha imaamkii ayaad waxaa is leedahay ma ducooyin buu akrinayaa is leedahay ayb intuu dheeraynaya labada tashahud waa isku dhow yihiin dadka qaar ma sunnadii saas maaha qال xdثna مسدد qال xdثna يحyى عن الأعمش qال xdثnيi شhقيq عن cabdاللaahi qاal kuna إida kuna mعa النaبiي slى الlه عlيه لي وsلم waxaanu ahayn haddii aan nebiga maciisa nahay fi salaati salaada dhexdeeda qulnaa waxaan dhihi jirnay assalaamu cala allaahi min cibaadihi assalaamu cala allaahi nabadgelya alla korkiisa ha ahaato min cibaadihi addoomihiisana ha uga ahaato xaggooda assalaamu calaa fulaanin wa fulaanin faqaala nabiyu sal l salam nebigu wuxuu yidhi laa taquulu ha dhihnina assalaamu cala allah fa ina allaha maxaa yeelay alla huwa salaamu isaga ayaa nabadgeliya dadka isaga korkiisa nabadgelya haata ha dhihinina isagaabad wax nabadgeliyaba alla isagaa ceeb iyo nuqsaan ka hufan walaakin quuluu dhaha altaxiyaatu lilaahi waasalawaatu waalayibaatu assalaamu calayka ayuha اnabiyu waraxmat اllaahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi اllahi الصaalixiin fainakum idaa qultum haddii aad tidhaahdaan asaaba kulla cabdin wuxuu asiibayaa salaamku kulla cabdin addoon kastoo fi samaa'i samada ahaaday ow amase bayna samaa'i walardi dhulka cirka dhexdooda ahaaday ashhadu an laa ilaaha illa allah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh uma markaa dabadeed yatakhayaru wuu dooranayaa min adducaa'i ducada xaggeeda acjabahu ayuu dooranayaa ilayhi midda loogu jacayl badan yahay xaggiisa fayadcuu waa ku ducaysanayaa markaas meeshaan marka wuxuu ka rabaa uma yatakhayaru ducooyinka inay sunno yihiin taasaa caddaynaysa meeshaan marka waxaa iyadana lagu baxtiyaa salliga yani ama ducooyinka waxaa ka horeeya asalaatu cala اnebiy salliga nebiga ataxiyaadka dambe rukni buu ku yahay cinda shaafici imaamu shaafici agtiisa imaam axmed iyo imaam isxaaq isxaaq ibnu raahuuya iyo imaam axmed labadooduna iyagu waxay yidhaahdeen waa waajib waa rukni haddii laakiin qofku uu hilmaamo waxba salaaddiisa inuu soo celiya laga ma aha haddii laakiin kas uu uga tago salaadda waa soo celinaya dheheen imaamu shaaficina ama nisyaan ha uga tago ama ha uga tago wax kale waa rukuucdoo kale ama sujuudda oo kale waayo sida sujuuddu rukni u taha salliguna rukni u yahay sidaasaana marka culummada muxaqiqiinta agtooda ka xoog badan ibnulqayim kitaabkiisa la yidhaha jalaa-ul afhaamka macnahaasuu rajaxay axaadiidta qaarkoodna way caddaynaysaa salliga in la waajib uu yahay laakiin maalikiyadu aad bay ugu ceebeeyeen imaamu shaafici mas'aladan ilaa qaadi ciyaad uu yidhi uu ku tashniiciyey imaamu shaafici qaadi ciyaad imaamu shaafici buu ku tashniiciyey oo ku ceebeeyey wuxuuna uga dhigay ceeb marka inuu salliga salaadda dhexdeeda ku waajibiyey wax uga horreeyana male buu yidhi markaasaa ibnuulqayim ciddii uga horreysa uu sheegay ayb culammada shaaficiyada imaam ka mid a moxamed ibni moxamed alkhaydari la yidhaahdo isagana kitaabuu allifay oo uga hadlaaya isagana qaadiciyaad uu ku naqdinayo oo la yidhaahdo zahru riyaad zahru riyaad kitaab la yidhaahdo marka xadiidkaa marka culammadaaso dhan marka waxay keenayaan axaadiid tilmaamaysa macnahaas ibnuulqayim weliba aad ugu difaacay imaamu shaaficiyu wuxuu yidhi in lagu ceedeeyo iska daaye bal waxay tahay buu yidhi in lagu tiriyo an yucadda daalika min maxaasini madhabihi imaamu shaafici madhabkiisa meelaha uu maxaasintiisa in lagu tiriya waayuu yidhi qaadi ciyaadna waxaa la yaabla buu yidhi kitaabkiisa ashifaa ashifaa fii axwaali lmustafaa kitaabka la yidhaahdo nebiga yacnii weynayntiisa darteedba wuxuu u soo qaaday buu yidhi axaadiid aad daciif u ah buu yidhi sida kaadidiisa najaas maahayno daahiray ahayd iyo dhiiggiisu daahiru ahaa iyo waxyaabahaasu soo qaaday buu soo aruuriyey buu yidhi oo daciif ah markaasuu shaafici oo nebigii ku weyneeyey salaaddii in lagu loogu salliyo dhexdeeda oo salaaddii aan nebiga loogu sallinin ma ansaxaysa yidhi meeshii marka labadooda yaa ku habboon marka haddii yacni la yidhaahdo rasuul weynaynta yacnii in salaad walbaa nebiga loogu salliyaa ka weynayn badan in la yidhaha kaadadiisa daahir marka wuxuu leeyahy ibnulqayim waxyaabahaas oo qoray qaadiciyaad markaasuu shaafici salliga u keenay uu ku ceebaynaa marka marka meeshaasu isaguna ka baxay calaa kullin marka salligu inuu isaguna rukni arkaanta salaada ka mida yahay ee xoog badan markuu salliga la yimaado kabacdi ayuu ducooyinkan la imaanay xadiidka fadaalata bnu cubayd ayaana tusaayo oo waxaan isleen dhahaynaa idaa naxnu sallaynaa calayka fii salaatina ayb ayb salaadeenna dhexdeeda haddii aan tukanayno sidee baan yeelnaa oo aan kugu salaaddeenna dhexdeeda haddaan kugu sallinayno saan yeelna markaasuu u sheegay salligu ayb ducooyin badan buu marka ibnu xajar meeshan ku qoray oo iyagu sunno ah halkaanu ibnu xajar ku sheegay waa kande meeshaan marka ugu xeerfeerina وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب وفيه نظر فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله واللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إيه واتاس وذلك أنه سأل ابنه هل قالها بعد التشهد فقال لا فأمره أن يعيده الصلاة أن يعيد الصلاة من سوءه وبه قال بعض أهل الظاهر وأفرض ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضا وقال ابن المنذر لولا حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء لقلت بوجوبها وقد قال الشافعي أيضا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد شhaafici wuxuu waajibiyey tashahudka kabacdi salliga nebiga wadacaa abuطayib aلطabri oo min atbaacihi shaafici atbaacdiisa ka midana wuxuu sheegtay iyo wطaxaawiyu طaxaawi waآakharuuna iyo kuwo kale annahu lam yusbaq ilaa dalika cid shaafici uga horeysay salliga inay salaada ku dhex waajibisa ma jirtay dhahay wاstadalluu calىa nadbiyatiha sunanimadeedana waxay u deliishadeen bixadiiثi اlbaab xadiidkan maca dacwa اlijmaac oo markii tashahud la akriyay nebiga wuxuu yidhi uma liyatakhayar min adducaa'i acjabahu takhyiirkuna wuxuu keenayaa sunnanimay ah iyo ijmaac ijmaacii hore wa fiihi nadarun liannahu warada can abi jacfar albaqir waالshacabiy wagayrihimaa maa yadullu cala alqowli bilwujuub shaafici uguma horeynine abu jacfar moxamed bnu caliin albaaqir oo taabici ahaa iyo shacabi oo taabici isagana ayaa waxay ku tageen salligu inuu waajib yahay waacjabu min dalika waxaa intaa ka yaab badan annahu saxa can ibni mascuud waxaa ka ansaxay raawi xadiidi ilbaab maa yaqtadiihi wax keenaya facinda saciid bni mansuur wa abi bakr bni abi shaybata biisnaadin saxiixin ilaa abilaxwas qaal qaala cabdullaahi yatashahadu rajulu fi salaati uma yusallii cala اnabiyi sala اllahu calayhi wasalam uma yadcuu linafsihi bacdi soo ma arkaan marka ibni mascuudna salliga waa ka sugnaaday waqad waafaqa ashaaficiya waxaa waafaqay axmedu في إحdى الرواaيaتين عنه وبعض أصحاaب مالكna way waaفقeen وqاaل إسحاaق بن راhوية أيضا بالوجوب إسحاaqna وuجوubkii ayuu yidhi laakiin qaaل waxau yidhi in tarakhaa haddii uu ka tago إسحاaq إسحاaq wuxuu yidhi haddii uu ka tago salligii naasiyan isagoo hilmaansan rajowtu an يuجزiأahu inay u gudmayso ayaan rajaynayaa faqiila waxaa la yidhi marka إna lahu في الmasألaةi qowlayni kaأحmed laba qowl buu mas'alada ku leeyahay isxaaqna sida imaam axmedba uu laba ugu leeyahay midna shaaficiba waafaqsanya midka kalena jumhuurka kale abu xaniife iyo maalig iyo ayagu waajib maahan bay qabaan ogohu wa qiila waxaa la yidhi bal kaana yaraahaa waajibatan laa shardan wuxuu u arkaayay shardi uma arkaynina waajib rukni uma arkaynin laak waajib buu arkay wa minhum culimmadii waxaa ka mida man qayada qof ku qayday tafaruda shaaficiyi bikowni bikownihi cayanahaa bacda atashahudi laa qablahu walaa fiihi xataa low sallaa cala اnabiy sal ly slam fii athnaa'i atashahudi maalan lam yujzi cindahu qaar waxay yidhahdeen shaafici waxa uu yidhi waxaa wuu cayinay oo meesha lagu akhrinayo ayuu cayinayoo wuxuu yidhi tashahudka markuu dhammaado kadib in la akhriyo haddii tashahudka dhexdiisa lagu akhriyo ma gudmaayuu yidhi imaamu shaafici taasaa marka keligii uu ku yahay baa la yidhi calaa kullin marka in gadaal laga aqriyo iyo rugninnimadeeda taas ayaa xoog badan culummada muxaqiqiinta ahlu xadiidkana kaasay u badan yihiin mas'alo kale marka mas'aladaas kale waxay tahay masaa-isha noocan oo kale ah oo ay isku khilaafaan culummada dhinac marka laga fiiriyana waxyaabo nebiga lagu waa lagu weynaynayo wadato kii marka shaygaas ku tegey oo waa la samaynaa yidhi mas'aladuna tacdiim nebiga oo ay ku sugan tahay dhexdeeda ay ku sugan tahay kii marka yidhi midna wuxuu yidhi waa waajib midna wuxuu yidhi waajib maaha waa laga tegi karaa yidhi kii waa laga tegi karaa yidhi nebiga ma fududaysanin jaanibka rasuulkana waxba kama sheegin caqiide inta laga dhigana mas'alada lama dhihi karo rasuulkaa necab tahay iyo salliga nebigaa diidan tahay iyo diintii waa ka baxday iyo waa wax foolxumo iyo jahli ku dhisan ibnu taymiya marka saaribulmasluulka iyo istiqaatada labadaa kitaab mid buu ku sheegay warkaas waa iga maqan yahay labada kitaabkii uu ahaa istiqaatada inuu ku sheegaan ma u malaynayo ayb mas'ale marka muhiima waayo hadday marka ahlu cilmigu isku khilaafaan mas'alo nebiga ku saabsan mas'aladaana tacdiim oo ku jiro deliilkuna marka uu keeni karo nadar mas'aladana nadar deliilka yacnii waa deliil baa ku soo arooray iyo kuma soo aroorin waa daciif waa saxiix laysku haayo ninkii yidhi cadamulwujuubka ninka arko maaha in la yidhaha nebigaa necabtaha fadlan shay bidcaa ma ka hadlaynaa doogow mas'aladaanoo kale an ka hadlaynaa tanoo kale tan imaam maalig oo kale wuxuu arkaa iyo abuu xaniifa salli unas waajib ninkii itaxyaadka dhammeeyo assalaamu calaykum assalaamu calaykum iska tago salaaddiisa taamay u tahay shaaficiyadu waxay arkaan inay rugni tahay iyagaana sax ah dabcan ya xadiidka fadaalata bni cubayd ee jalowlafahamka ibnulqayim uu ku sheegay oo salligii yacnii nebiga yacni markaan itaxiyaadayno oon salliga yacni aan samaynayno seen kugu sallinaa iyo iyo axaadiid kaloo macnayowgaasoo kale wadato iyo amarna wuu soo aroorin ayb oo ninkii nebiga uu yidhi haddii midkiin uu ataxiyaadayo rabbigiis ha weyneeyo ha ku salliya rabbi kadib markaa wuxuu duco ducaysanaya ha ducaysto waa amar marka kaasna madaahibtan kale marka waxaan u jeedaa adiladee oo iyagu adiladan ay u muuqan waayeen ama si kale u tawjiihiyey iyagii ma la dhihi karo bidcay ku jiraan salligay diidan yihin maya maxaa yeele culimmadii hore waa shaaficii maalig waa isku khilaafeen maca daalika midkoodna midka kale nebigaa diidan tahay ma dhihin ma jirta marka waaas wax bidcana kama hadlayno waxyaabo bidcaaba hadda laysku gaalaysiiya haddii laga tago hadda meeshaasaan marayna oo qofkii maalan wuxuu leeyahay qofkii aan rabiiculawel labaiyo tobanka rabiiculawel aan nebiga xusin oo adkaar ama waxyaabo adkaar lagu sheego oo hal qarni iyo laba qarni dadkii sameeyey ay mootan yihiin ayaa lagugu qasba haddaad tiraa waxaan war waxaan ma jiraan haddaad tiraa idna nebigaa diidan tahay taas iyada baab kale ay leedahay waa iftiraa'a iyo waxyaabaas taas iyada marka saas ay leedahay meeshaas marka masaladaas saas in loogu baraarugsanaado middan baa ka mida laftirkeeda haddii la yidhaha kaadida nebiga daahir ma amase maaha qof hadduu yidhaha daahir ma aha maxaa yeele deliil kuma soo aroorin saxiixa nebigaan necab tahay ma la dhihi karo maxaa yeele wax nebiga nuqsaaminaya ma aha waxyaabaha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yamsax qofkaan masixin jabhatahu foolkiisa waanfahu iyo sankiisa aan masixin xataa sallaa intuu ku tukaday yacnii salaadda dhexdeeda ninkaan ku masixin ee markuu tukada kabacdi uu iska tegay qaala abuu cabdillaahi waxa uu yidhi ra'aytu alxumaydiya xumaydi baan arkay abuu cabdillahi bukhaari xumaydin oo sheekhiisa ayaan arkay buu yidhi yaxtaju bi hada alxadiidi xadiidkan isagoo xujaysanayo anlaa yamsaxa aljabhata foolka inuunan masixin fi salaati allaa yamsaxa inuunan masixin aljabhata foolka fi salaati salaada dhexdeeda yacnii ma masaxaayo isagoo salaadda ku jiro wejiga qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahim qaala xadaanaa hishaamu can yaxya can abi salamata qaal sa'altu abaa saciidin alkhudriya ayaan su'aalay faqaala waxau yidhi ra'aytu rasuula allahi sal l salam nebigan arkay yasjudu isagoo sujuudaayo filmaa'i waqiini biyihi iyo dhiiqadii dhexdeeda xataa ra'aytu intaan ka arkay ahara diini dhoobada raadkeeda fii jabhatihi foolkiisa yani salaadda dhexdeeda iskagama tirin waay macnaha cabad iyo dheeldheel bayna noqonay ninku mar walba uu sujuud ka soo kacabsaa hadduu madaxa yidhaaho ayb tarjamadii xadiidku waa is leeyihiin baabu tasliimi baabu bayaani xukmi اtasliimi salaamo naqsiga xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay salaamtuna cinda aljumhuur waa rukni arkaanta salaada ka mid a miftaaxuhaa miftaaxu salaati طuhuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim waxaa ku xalaaloobaysid ba iyada waa assalaamu calaykum ayb meeshaas marka xanafiyada ayaa diidan oo waxay leeyihiin tasliimtu waa sunno ee waajib maaha rukni iyaga marka xadiid ibnu mascuud laga wariye waxay qabsadeen tashahudkiibuu dadkii baray ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuuluullah markaasuu wuxuu yidhi haddii aad sidaas dhahdid in shita haddaad doonto iska istaag haddaad doontana iska fadhi taasay qabsadeen marka marka xadiidkii axaadiidtii rasuulka iyo meelo fara badan baa marka waajibnimadeeda laga deliishana xadiidkan hadda aan sheegnay salaamo naqsiga marka waxay leedahay iyadu sifadeeda ioma ka hadlaayo bukhaari sifada marka waxaa weeyaan assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah tan badan taas waa sunnada nebiga taasaa u badnayd sunnada nebiga marka tan ay u badnayd taasay ahayd axyaananna wuxuu samay jiray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu inuu midigta u dhaho assalaamu calaykum waraxmat ullah bidixda marka barakaatuhu ma lagu daraa mase ma lagu daraayo baxdi baa ku jira sheekhan alfiyatu suyuudi oo sharxay maxamed cali aadam la yidhaahdo etoobiyaanka ah isagu risaalo yaroo qore rafculghayn la yidhaahdo wabarakaatuhu wabarakaatuhu labadaba la siyaadina uu leeyahay marka wuxuuna keenay nusakha abu daawuudka qaar nusakh ay ibnu xajar iyo ibnu cabdilhaadi saaxibu saarim ilmunki iyo nuskho ay soo guuriyeen oo abu daawuud ay kaoo abu daawuud ah oo iyagu ay naqliyeen oo saxiix ah wabarakaatuhu kila ljaanibeyn waa ku taallaa walidaalika buluuqulmaraamka haddaad fiirisaan maxaa ku taallo ibnu xajar wabarakaatuhu iyo wabarakaatuhu labadaba dhigaan culimmadan markaa dambe waxay yidhaahdaan abu daawuudka dabacaadkiisa o dhan wabarakaatuhu bidixda ma ku taalo ada dabcaad maa la ictimaadaa marka dabacaad miyaa la ictimaadaa mase maxaa la ictimaadaa waxa la ictimaado waa makhduud saxsan saxan kaasaa marka baxfi u baahan iyo dad yaqaan iyo culimo in la weydiiyo u baahan maxaa yeelay madbacaddaani qoraalkeedu qofkii taxqiijiyey ku xihantaha siduu u taxqiijiyey ayb laakiin marka a'immadaas iyagu hore ee weliba xadiidka aad ilmaamka faraha badan u lahaa ayagu waxay wax ka qori jireen nusqooyin saxan nusqooyin saxan ayay wax ka qori jireen taasna waa suura soomaa wabarakaatuhu iyo assalaamu calaykum waraxmat ullah mid saddexaadna waay waxay tahay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum oo aan waraxmatullaahi lagu darin bidixda ayb suurad afaraadoo iyadana warkeedu badan yahaa jiro hal salaama naqsibis oo weliba tilqaa'a wejhihi oo u yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullah taas marka ibnu rajab baxdi dheer buu ka qoray a'immadii cilalkana intooda badan dacfi bay ku sheegeen riwaayadaas qaarna waa ogolaadeen calaa kullin tasliimtu marka suurooyinkeeda ama siiqooyinkeeda afartaas waxaa kaloo iyadana jirto laba tasliimaa la sheegay hal ma ku filan tahay midda labaad ma midda hore maa waajiba labadu waajib miya iyaduna marka war baa ku jira culamada qaar waxay leeyiin labada tasliim waa waajib assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah labadu waa waajib shaaficiyada agtooda waxaa raajib kaatan horaa rukni ah midda dambe waa sunna qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil marka niyat lkhuruujna shaaficiyada dhexdooda waa isku haayaan ma loo baahan yahay niyat اlkhuruuj mase looma baahna marka xadiidku kolle ma laha intaan arkay wax xadiidu ay leedahay ma jirto miftaaxu salaati duhuur wa taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim assalaamu calaykum bisalaad waa saasaa looga baxay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa ibraahiim bnu sacdin qaala xadaanaa zuhriyu can hindin bint اlxaariث ana uma salmةa radia اllahu canha qaalat kana rasuulu اllahi salى اllahu calayh ali wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa sallama haddii uu salaamo noqsanayo qaama الnisaa'u naaguhu waa kacaayeen xiina yaqdii tasliimahu salaantiisa markuu guto markuu guto wamakaha yasiiran wax yar ayuu nagaanayay qabla an yaquuma intuuna istaagin ka hor intuunan istaaginna xogaa yar buu nagaanayay qaala bnu shihaab fa uraa waxaan la imala gelinayaa wallaahu aclam anna mugtahu nagaadidiisa likay yanfuda annisaa'u naagaha say u fulaan qabla an yudrikahunna intaanan haleelin man insarafa min alqowm dadkii tegey ee ragga macnaha marka uu ka rabo waxay tahay idaa sallama kaa tasliim inay jirto nebigu uu salaamo noqsano cadadu tasliimka marka muslimaa sheegaya isaga ma sheegin bukhaari tasliimta tiradeeda iyo ma sheegin isaga baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yusallimu uu salaamo noqsanayaa xiina yusallimu alimaam imaamku markuu salaamo noqsanayo marka uu imaamku salaamo noqsanayo u salaamo noqsanayo daahirkeeda maxaa ka muuqda meesha waa isla salaamo noqsanayo daahirku saas u weegiya yusallimu wuu salaamo noqsanayaa xiina yusallimu alimaam ay waqta tasliimi alimaam imaamku waqtiga uu salaamo noqsanayo salaamo noqsanayo daahirka saas laakiin ibnu rajab macnahaas looma jeedo macnuhu marka waxaa weeyaan wاlmuraadu أnahum sallamuu caqiiba salaamihi min gayri ta'ahuri canhu markuu salaamo noqsado ay hore ka salaamo noqsanayaan waa iyagoon ka daahin macnahaasaa loo jeedaa maahane assalaamta markuu bilaabo adna hore kala bilaawo la dheh sidaas maaha ibnu rajab marka meeshaa isagu saas u toojiiyey wa kaana ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa radia allahu canhuma yastaxibu inuu sunnaynaayo idaa sallama alimaamu imaamku haddii uu salaamo noqsado an yusallima inuu salaamo noqsado man khalfahu qofka ka dambeeya imaamkuba hadduu salaamo noqsado kaka dambeyn inuu hore ka salaamo noqsado ibnu cumar marka sidaa ayuu arkaayey inay sunno tahay imaam axmedna saasuu ku tegey sufyaan thawri imaamu shaafici sidaasay ku tageen waxay yidhaahdeen mutaabacadu weli ma dhammaanin oo salaantii laftirkeeda in imaamkii lagu mutaabaceeyo waayay dheheen inamaa jucila alimaamu liyutama bihi war weji leh waay wejkaas oo daliil leh shaaficiyada marka mutaakhiriinta abuqayib اطabari ayaa isagu wuxuu yidhi haddii uu imaamku salaamo noqsado intuu doono waa iska fadhin karaa maxaa yeelay iqtidihii iyo mutaabacadii waa dhammaatay mar hadduu assalaamu calaykum yidhi imaam salaad waa ka baxay wax damboo kugu xiran adiga ma jiraan laakiin arrinkaas marka arrin ijtihaad ay ku baxtiyeen waaye ibnu cumar marka iyo sidaana ka sugnaatay ibnu cumar sidaana ka sugnaatay alowlaa marka ibnu cumar in la raaco sunnadu marka waxaa weeye saxaabada fahamkoodii ayay ku xihan tahay deliilkuna marka waa keena inamaa jucila alimaamu liyutama marka waxbaynaadaysa duco iyo ku daahina iska salaamo noqsato haddii imaamku uu salaamo noqsado saasaa fiican waxaa kaloo iyada markay jirta mas'ale kale oo taas ka eg dhow waxay tahay haddaad masbuuq tahay adiga masbuuq ayaa tahay imaamkii waa salaamo noqsaday duco maku daahin kartaa duco salaaddii baa fadhisaa imaamkiisaa u sugaysay ragcadaadii ragcadii ugu dambaysay imaamkaa kusoo gaartay adiga allahu akbar waa la rukuucday waa la ictidaashay sujuud baad la samaysay taxiyaadaad la samaysay imaamkii salaaddii waa ka baxay adiga waa iska fadhisaa weli culumadu waxay leeyihin salaadaada waa buraysaa maxaa yeelay meesha aa ku fadhisid mutaabacana uma fadhisid maxal fadhina adiga kuuma aha sababtoo ragcada koowaad laguma fadhiyo ragcada koowaad miyay fadhi leedahay fadhi ma leh adiga waxaa u fadhiisatay imaamkaasaa ku qasban tahay inaad raacdo imaamkii hadduu salaaddii dhammeeye hore u kac xataa haddaysa taxiyaadku kuu dhammaanin adiga mararka qaar allahu akbar waa waxaa tagtay ataxiyaadkii ugu dambeeya imaamka ku soo gaaratay markaad fadhiisatay assalaamu calaykum raxmatullahi asalamu calaykum raxmatullahi haddaad tashahud iska akhriso tashahudkaaga meeluu saaran yahay male hore u istaago hore u kac marka culimmada laak waxay yidhahdaan qofkii jaahil oo aan waxaas garanaynin ma ka buraysa salaada aljaahilu yucdar laakiin kayru ljaahil laa yucdar salaad waa uga buraysaa kalfama maleyna meeshaas dad marka iska samaynaya arkay oo weliba kutub akhristo oo waxbay fahamsan yihin isleedahay ayb meeshaas marka waxa uu u fadhiyaa laga rabaa isaga marka inuu daliil ula imaado mutaabacana uma fadhiyo umana fadhiyo maxalna uma ah ataxiyaadkii dhexoo kale ayay kuu tahay maalan laba ragca kusoo gaartay ataxiyaad imaamkii baa la fadhiya assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah adiga marka labaa kuu dhiman meeshaas marka haddaad xoogaa sii fadhiso ataxiyaadkii dhammaysato laa ba'sa maxaa yeelay adiga fadhigay kuu tahay meeshaas oo lagu ogolay inaad ku fadhiisato liannahaa maxaa yeelay fii ragcatayn laba ragco dhexdoodow farqiga marka maa la fahmaya malayna meeshaas meel tashahuday adiga kuu ahayd laakiin meelaha kale iska jir qaala xaddaanaa xibbaanu bnu muusaa aada oo idin hoos dhiga sooma qaala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa macmarun can الzuhriyi can maxmuud bn rabiic can citbaana qaal sallaynaa maca اnabiyi sala اllahu alayh wali wasalama nebiga ayaan la tukannay fasallamnaa waan salaamo noqsannay xiina sallama markuu nebigu salaamo noqsaday yani waxaa laga wadaa marka caqiida tasliimihi salaamtiisa markay dhammaatay salaam labada marka labada labada salaam markuu sameeyo kadib maa la salaamo noqsanaa mase markuu mid salaamo noqsado hadna waa salaamo noqsanaya dadka kale taasna marka culammada salafka ku kala aragti duwanaayeen waxayna ku xidhan tahay salaada labada tasliim labaduba waajib miya mase midaa waajib midaa sunna haday labaduba marka waajib noqdaan salaad maka bixi kartid ilaa uu imaamku ka baxo labada salaam sug markaa ayay salaamo noqso saasaan hadda moodaa marka in ixtiyaadka uu ku jiro mutaabacadiina waa ku ilaali kartaa sidaas la salaantu halay isku tahay iyada dhan laakiin haddii la yidhaha middaanna waa xugun tanna waa xugun middaan markuu sameeyo adiga marka waa la salaam waa salaamo noqson kartaa ka bacdi iyo isagoo tan kale ku jira weli ayb baabun ay haada kani baabun baab weyaan man lam yara qofkaan arkin radda salaami salaanta radinteeda cala alimaami imaamka korkiisa laga radiyo qofkaan arkin waktafaa iskaga kaaftoomay bitasliimi salaati salaadda salaamo noqsigeeda iyadana meeshaan marka bacdi salaf ayaa qabeen ibnu cumar ayaa laga sheegay oo waxay labada salaan midaan ahayn oo saddexaad oo marka waa maxay middaa imaamkaa waxay ama marka qabla qabla salaam buu samaynaa ama bacda salaam buu samaynayaa waa kaa qabla salaam markuu samaynaya isagoo fadhiyo imaamku markuu yidhaha assalaamu calaykum waraxmat ullaah ayuu wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaah isagoon meel feerin hoos markaasu assalaamu calaykum waraxmatullah wasalaamu calaykum waraxmatullah middaan marka hore maxay tahay imaamkuu salaanta uga radina bacdi salafa saas qabeen bacduhumna labada tasliim ka bacdi in la yidhaha assalaamu calaykum waraxmatullah haddana taas marka maxay ka macno tahay raddu salaam bukhaari marka isaga taas ma arko ma arko walidaalika sidaasu marka baabuu ka dhigtay xukunka masaladaas uu rabaa marka inuu ka hadlo ibnu xajar marka wuxuu yidhi awrada fiihi xadiida citmaan kamaa dakarnaa waictimaaduhu fiihi calaa qowlihi uma sallama wasallamnaa xiina sallam faina daahirahu annahum sallamuu nadiira salaamihi yani daahirka xadiidka soo socda waxaa ka muuqato sidii nebigu salaamo noqsigii nebigu sameeyo kale iyaguna sameeyeen nebigu labuu sameeye iyagana labo mid saddexaad ma sameeyo وسلاaمه إmا واaxidة waay وhiy اlatي yتaxalل bha min الصلاaةi وإma hiy وأkhrى laba salaam waay macaha fayaxtaaجu marka wuxuu u baahanayaa man istaxaba qofkii suneeyey تasliimaة ثaaliثaة mid saddexaad calى الإimaami imaamka la salaamo korkiisa bayna تasliimatayn u dhaxayso kama taquulhu الmaalikiyaةu siday dhahayaan ilىa dliilin khaaص dliil khaasa marka la yimaado qofkaas وإilىa raddi dalika أشhaara الbukhaariyu marka arintaa radinteedaana bukhaari u ishaaraya bacdu shaaficiya iyagu waxay dhahayaan adiga labadaada salaam ayaa waxay tahay bimathaabati salaan radin marka taasna iska bax marka middan maalikiyada way leeyihiin mid radin imaamka lagu laga radinaayo waay salaanta labana waa tii adiga salaadda kugu jirtay taasaa daliil u baahan qال xdثna cbdاn qال أخبرnا cبdاللahi whuو بن المبارك qال أخبرnا mcmر عن الزهري qال أخبرnيi محموd بن الربيع wazacama annahu caqala rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulkuu gartay wacaqala majjatan wuxuu gartay tufid majjahaa min dalwin ou ka soo tufay wadaan kaana fii daarihim xaafadooda dhexdeeda u ahaa qaala samictu citbaana bna maalik citbaan ibnu maalik baan maqlay buu yihi alansaariya uma axada banii saalimahaa qaala waxa uu yidhi kuntu usallii liqowmii qowmkaygaan tujinaya banii saalim faataytu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigaa u imid faqultu waxaan idhi innii ankartu basarii araggaygi baan inkiray wa ina asuyuula daadadkuna taxuulu beynii wa beyna masjidi qowmii aniga iyo qowmkayga masjidkooda ayayna kala teedaysaa fawadidtu waxaan jeclaystay annaka ji'ta inaad timaadid fasallayta fii beytii gurigayga ku tukatid makaanan meel xataa attakhidahu masjidan masjid aan ka samaysto saan masaajid uga dhigto faqaala waxa uu yidhi afcalu in shaa allah waan samaynaya haddii ilaahay faqadaa calaya rasuulu llahi sal slam rasuulkaa igu soo jarmaaday wa abuu bakrin macahu abuu bakrna oo la jiro bacdama shtadda markuu kululaaday annahaaru maalinkii fasta'dana الnabiyu nebiga waa idin dalbaday sala اllahu calayhi wasalama faadintu lahu waanuu idmay falam yejlis ma fadhiisanin xataa qaala intuu ka yidhi ayna tuxibu xaggaad jeceshahay an usalliya inaan tukado min beytika gurigaaga aan uga tukado xaggeed jeceshahay gurigaaga inaan uga tukado faashaara ilayhi uu ii ishaaray min almakaani aladii uxibu min almakaani aladii axabba ma u dhigay axabba min almakaani aladii meeshii axabba uu jeclaystay an yusalliya fiihi inuu ku tukado faqaama waa istaaga fasafafnaa qalfahu gadaashiisa safannay uma sallama waa salaamo noqsaday wa sallamnaa annaguna waan salaamo noqsanna xiina sallama markuu salaamo noqsada xadiidka marka waxaa laga qaadanaa isaga intii uu sameeyo kalaan samaynay marka ma jirto mid saddexaad oo imaamka lagu salaamayo ma jirto ama salaanta looga riday macalmushaahidka marka meeshaas الذikru bacda الصلاة marka casharka wabilahi towfiiq sal اllah sl l محamed